intaa dabadeed waxaan halka kan soo u imid inaan ka hadlo laba saddex qodob oo ku saabsan colaadaha ka oogan guud ahaan gobollada waqooyi maxaan ku dhaha ceelafoyn ceerigaabo burco iyo duulaanka ay ku soo qaadeen maxaan ku dhaha goonigoostada gobollada waqooyi deegaanada tukaraq iyo agagaarka maxaan ku dhahda magaalada tangarowe iyo duleedkeeda waxaan cambaaraynayaa eedaynaynaa tilmaamaynaa mid markiisii horeba ku qaangaadhay maxaan ku dhahdaay dhiigga dadka waxaan u malaynayaa isagoo qarankii soomaaliyeed ka mid ah oo loo soo tababaray militariga soomaaliya ayuu wuxuu u baxay siduu guryahooda u burburin lahaa hargeysa iyo burco snm dhiiggii maalintaa uu bilaabay baa weli u hilaacaya waxaanu ognahay bil iyo toddobiyo toban casho markuu kursiga u boobay uu hayey wuxuu duulaan ku soo qaaday magaalada maxaan ku dhahdaay tukaraq oo hadda ciidamo aan filayo inaanay wanaag ka dheefi doonin ay ku sugan yihiin meelo ka tirsan gobolkan sool waxaa dhowaan ka bilaabmay agagaarka ceerigaabo iyo ceerafooyn iyo magaalada burcaba dad soomaaliyeed oo in badan lagu jujuubayay gooni isutaag iyo gooni goosashada gobollada waqooyiga sheegta oo haddeerto ka baraarugay arrintaasi aad baan iyagana u hambalyeynayaa maadaama ay maanta ka soo dhex muuqdeen dad leh waxaanu mida waxaanu raacsannahay midnimada iyo wadajirka qarannimada soomaaliyeed aad baan dadkaa u soo dhoweynayaa aad baan u soo dhoweynaynaa muddo dheer dabadeed haddii ay garteen dadkaasi inaan soomaali kala go-in waxaan rabaa dowladda federaalka ah inaan ku baraarujinno war midnimada iyo qarannimada soomaaliya yaa mas-uuliyaddeeda qaaday yaa mas-uulka ah inaan dalku kala go-in yaa mas-uulka ah yaa mas-uuliyaddeeda leh yaa u dhaartay yaa kitaabka u maray yaa dastuurkeedu qoraya waxaanu ognaa xubno ka soo jeeda gobollada waqooyi khaasatan gobolka waqooyi galbeed magaalada caasimadda oo ay u ahaan jirtay hargeysa oo ka tirsan golayaasha federaalka soomaaliya golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda oo golaha xukuumadda federaalka dhexdeeda kaga dooda gooni isutaagga somalilan ku difaaca waxaan faraynaa ummadda soomaaliyeed ee og dhowr iyo labaatankii sanaa lasoo dhaafay burburka uu dalku ka jiray nimanka kan ku hadaaqaya gooni isutaagga ee doonaya inay maalin walba ummadda soomaaliyeed qax iyo dil inay u geystaan ummadda soomaaliyeed inay arrintaa ku feejignaadaan dowladda federaalkaana waxaan qabnaa oo aragnaa inay mas-uuliyaddeedii ku soo koobtay magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda dalku waa ballaadhan yahay waxaana leeyahay xuquuq baa dalka mas-uuliyad baa dalkeedin ka saaran madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa iyo golaha baarlamaankuba waxaan is leeyahay mas-uuliyad ay lahaayeen baa dowladdan puntland iyo maxaan ku dhahdaa ay ku foogan tahay oo ay ku hawlan yihin inaan dalku kala go-on yaa mas-uuliyaddeeda lahaa yaay ahayd inay maxaan ku dhahdaa ka shaqayso waxaan is leeyahay waa mas-uuliyad dowladda federaalka ay lahayd waxaan arkay odayaal ka soo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo cayn oo maalmahan garabka laga taabanayo oo magaalada hargeysa marba ubax calan yar oo daliigale qoorta loo gelinayo aad baan uga xuma aad baa uga xumahay taarikhdaa xusi doonta brofesorada loo gelinaya daliigta yar ee maxaan ku dhahdaay kalarada kala duwan leh ee iyagu calanka ay u yaqaaniin aad baan uga xunaa in brofesoradanadii maxaan ku dhahdaay iyagoo ku xaragoonaya mareeroo daliigale waa kuwii qarannimada soomaaliyeed xilalkii ugu waaweyn ka soo qabtay rag ka mid a nin baan maqlayay maalin dhexdaas hadlaya oo wasiirka ahaan jiray waxaa maamulkaa lagu sheego gooni isutaagga anugu wasiir ma odhan karee dadkaa uun meeshaa ka shaqeeya nin ka tirsan baa maalindhooda wuxuu lahaa waxaanu ahayn buu yidhi raray baanu ahayn raraydu waa awrta la rartaanu aqaanaa laakiin raray waxaanu ahayn buu yidhi qaarkayo raray dhufaannaahoo xiniyaha laga saaray iyoiyo raray qoodh ah anugu kuwa qoodha ah baan ahaa baan leeyahay anaa u furaya inuu kuwa qoodha ahaa bar sababtoo a mararka qaarkood waxyaalaha kuwayna dugsadaan waaba ka hadadli jiray isagu inkastoo isba uu rara yahay isba uu qirtay inuu rara yahay kuwa mararka meelahan isa soo taagtaaga ee ka hadla ee rarayda ah ee iyaguba istilmaamay inay raran yihiin taariikhdu way xusi doontaa baanu leenahay taariikhdu waxay xusi doontaa cid walba iyo qof walba oo ifka kan ku nool ilaahayna naf iyo caqli geliyey waxa uu geystay taarikhdu way xusi doontaa waana laga xisaabtami doonaa waana laga wada hadli doonaa aada iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ma joojiseen wixii su-aal qabaa waxaan u fasaxay inaad waxaad rabtaan ay weydiin kartaan idinkoo mahadsan aada iyo aad baad u mahadsan tahay horta aan ku saxay anigu ma ahay madaxweyne ku-xigeen waan ahaan jiray waxaan ahay madaxweynaha maamulka khaatumo ee jira maanta baana puntland mowqifka igaga aadan saasaan u fahmay inaad su-aashaadu ay ahayd puntland wax badan baan ka hadlay anigu puntland waxaa naga dhexeeya wax aan la koobi karin haddii ay tahay degaan haddii ay tahay jinsi wadaag iyo dhalasho haddii ay tahay maxaan ku dhaha federaalismka soomaaliya oo aanu kala isku fikir ka qabno haddii ay tahay mas-uuliyadda deegaanada sool sanaag iyo cayn xaqiiqdii waxay ku qasban tahay puntland in ay maxaan ku dhahdaa ka qaaddo tallaabo kuna dagaalamto waa waajib saaran sababtu maxay tahay gobollada sool sanaag iyo cayn waxaa laga qabsaday puntland khaatuma ma jirin anugu madaxweyne ma ahayn laakiin madaxdii iyo mas-uuliyiintii maamulka puntland baa laga qabsaday mas-uuliyad baana ka saaran wax ta maanta igaga aadinina waxaanu ku garab taagannahay af iyo aadinba sidii deegaanadaas loo xorayn lahaa baanu ka midaysannahay ku wada soconnaa aanaan qarinayn aanu maxaan ku dhahdaay ku midaysannahay oodna mahadsanta waxay wanaagsantaha magacga raacad laanta baan yidhaahdaa tukanaa waxaa ka shaqeysa colaaleed oo u dhexaysa puntland iyo somaliland adunaad waxaad sheegaysaa madaxweynaha faatimo oo aad arrinta tukanka ka hadlaysa iyo dagaalada ka socda doorkiinu kulaya waxaa dhowna ciidan puntland iyo ciidan somaliland ay soo fadhiyaan doorka faatimo kulaya adeer xoogaal baadan ahayn waxaa jooga ku sugan goobta ciidamo khaatumaad oo magaca khaatumaad mas-uuliyadda dagaalka qarin mayno waxaa waajibka mas-uuliyadda dagaalka kan waxaa le puntland baa le majoritigeeda laakiin waxaanu ku garab taagannahay af iyo adinba ciidankanaguna wuu wuu joogaa goobta ciddii xogaalihina waa ka warqabtaa aduu waxaan u malaynayaa meelahan baad ka soo noqotaa oo weli furinta maa tegin
sidoo kale waxaa jira cali khaliif galeer oo isaguna sheeganaya inuu yahay madaxweynihii khaatumo adigana waxaa sheegaysaan madaxweynihii khaatumo marka dee soo maaha khaatumo maalintii markii mid baxaba mid kale inuu soo baxayo xogan ahaan noqonayo oo meel ay kirsi kalaysanaysa
aada iyo aad baad u mahadsan tahay waa su-aal qiimo leh oo runtii jawaab mudan madaxweyne cali khaliif galaydh madaxweyne wuu ka ahaan jiray maamul goboleedka khaatumo yes subax baa nala wada doortay anigu madaxweyne ku-xigeen baanu ahaa isaguna madaxweynaha loo doortay anna madaxweyne ku-xigeen baa lay doortay dhammaanba dastuurkii iyo nidaamkii ay lahayd maamul goboleedka khaatumo ee naloo dhaariyey kitaabka naloo mariyey cali khaliif galaydh brofeysor cali khaliif galaydh dhammaanba wuxuu jebiyey qodobadii dastuuriga ahaa ee naloo doortay oo ahaa midayn iyo xorayn kuma aanay jirin dastuurkanaga in lagu biiro kuwii maxaan ku dhahda kusoo duulay deegaanada yada kuwii laascaanood maxaan ku dhahdaay carruurta habeen iyo maalin kaga qeylsiinayey ee ku leynayey in lagu biiro dastuurkayga kuma jirin anugu nin kitaab maray oo dhaartay oo wuxuu uu ku dhaartay uu kitaab ku maray waxaan ahayn ka shaqaynaya diinta allah jawaabteeda jawaabtiisa haysa waad u mahadsanta
madaxweyne manoo sheegi kartaa khaatimo saldhiggeed haatan meesha weyn kumeel gaar ahaan magaalada buu hoodlaanu kumeel gaar ahaan u joognaa haddaanu nahay maamul goboleedka khaatumo socdaalka iyaga aan deegaankan muddoba hadeer waa ku sugnaa in muddoa waan joogay xaajo qarsoon ma ahayn dhammaan bulshada reer khaatumo meel kastay joogto waxaanu qaadannay in maamul goboleedka puntland aanu kula midowno xoraynta deegaanada sool sanaag iyo cayn asbaabaha aanu imiyaan halkan u joogaana taas weyn